إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسيجيني تضباطن يلبات ونوغا باللابان يا آيات صدن يلحاد من سورة زغرف قال الله تبارك وتعالى ومن يعش قفكي إسكاين بطرة عن ذكر الرحمن الله النحريس تبلارا حسكيسا nuqayid waxaan u qoondaynaynaa lahu qofkaas shaydaanan shaydaan fa huwa shaydaanku qariinun waa mid ku lamaan lahu qofkaas wa innahum shayaadiintu layasuduuna waa jeedinayaan hum ayilcaashiina kuwa isindha tiray canisabiili dariiqa xaqa ayay ka jeedinayaan walxaal yaxsabuuna ay u malaynayaan annahum ayagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin xataa idaa jaa-anaa markuu noo yimaado qofkii isindha tiray qaala wuxuu dhihi doonaa yaa baraaruga layta shanlayte baynii aniga iyo wa baynaka adiga shaydaan oo dhexdeenna bucda almashriqayni qorax ka soo bax iyo qorax u dhac fogaanshahoodu ahaadeena fa bi'sa waxaa balaayo lahaaday alqariinu mid qof ku lamaanaada walan yanfacakum qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walan yanfacakum wax inintari maa alyowma maanta tamaniikum wa nadamukum hididiilkiinna iyo shanlaytadiinnu waxba inintari mayso maanta id waqti ayaysan waxba inintarayn dalamtum aad dulmi fasheen annakum idinka mushtarikuuna kuwii wadaagsadaa tihiin oo wadaagsanaya filcadaabi cadaabka dhexdiisa aad wanaagsanaydaan shayaadiintii iyo insigii isindha tiray afalaanta adiga nabiga suubanow tusmicu miyaad wax maqashii kartaa asumma dhagoolayaalka ow tahdii miyaad hanuuni kartaa oo tilmaami kartaa alcumya kuwa indhahala waman qof miyaad hanuuni kartaa kaana ahaaday fii dalaalin baadi mid ku sugan dalaalkaasoo mubiinin cad faimaa nadhabanna fa imaa nadhabanna haddaan kula tagno oo kula tagno bika adiga nabiga suubano oo aan ku oofsanno fa innaa annagu muntaqimuuna kuwii ka aarsanayaan nahay minhum min almushrikiina mushrikiinta ow nuriyannaka haddaan ku tusno nabiga suubano alladii cadaabkii wacadnaahum aanu ballan qaadnay fa innaa annaga muqtadiruuna kuwii awoodaan nahay calayhim calaa tacdiibihim in la cadaabo fastamsig ku dhegoo qabso nabiga suubanow biladii diinkii uuxiya ilayka adiga laguu waxyooday innaka adiga nabiga suubanow calaa siraadin jid korkiisaad ku sugan tahay jidkaasoo mustaqiimin toosan wa innahu qur'aanku la dikrun sharaf weeye laka adiga nabi maxameduu sharafkuu yahay waliqowmika tolkaana sharafu u yahay wasaafa mar dambe ana tus'aluuna laynu weydii doonaa was'al weydii nabiga suubanow man qof arsalnaa aan dirnay min qablika adiga hortaa min rusulinaa rususheenna xaalo uu ka mid yahay ajacalnaa ma yeelnay min duuni raxmaani allaha naxariista ballaaran ka sokay miyaan yeelnay aalihatan ilaahyaal ilaahyaalkaasoo yucbaduuna la caabudo allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu nooga warramayaa dadka ilaahay kitaabkiisa iska indhatira ee ismoogaysiiya ishalmaansiiya laa yatacallamuuna walaa yacmaluuna mana baranayaan mana ku dhaqmayaan way ishalmaansiinayaan waaba iska indhatireen dadkaas adduunka meesha ay marayaan iyo aakhira meeshaay ku dambay doonaan ilaah wuxuu yidhi subxaana waman yacshu qofka iska indhatira cashiga waxaa la yidhahdaa aragtida daciifkaaha la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waman yacshu qofkii ka jeesta bimacnaa yucrid labada macnoba mufasiriintu waa ku fasireen waman yacshu qofkii iska indha tira ama ka jeesta ma baranayo ilaahay kitaabkiisa ma ku camalfalayo mar hadduusanba baran hadda inuu ku camalfalaana maba dhici kartaba qofku kitaabka alle hadduusan baran inuu ku camalfala maba dhici karto sababtoo ah see ugu camalfalaa maba yaqaan qur-aanku wuxuu amrayo see ugu camalfalaa maba yaqaan qur-aanku wuxuu reebayo mar hadduusan garanayn wuxuu reebayo muxuu ka fogaana hadduusan garanayn wax qur-aanku amrayo muxuu samaynaa maba dhici kartaba laasim qofka qur-aankan rumaysan ee doonaya inuu ilaah u hoggaansamo waa inuu qur-aanka dhegaysto oo uu ogaado qur-aanku wuxuu amrayo si uu u sameeyo waa inuu qur-aanka dhegaysto oo uu ogaado qur-aanku wax uu sheegayo si uu u caqiideeyo waa inuu qur-aanka dhegaysto oo uu ogaado qur-aanku wax uu ka reebayo si uu uga fogaado laakiin qur-aanka ma dhici karto qof inuu ku dhaqmo isagoon garanayn muxuu ku dhaqma maba yaqaani laasim marka waaba iska indha tiray laa yatacallamu walaa yacmalu bih waa iska indha tiray icraab ayuu ku dhacay waa nawaaqidulislaam naaqid ka mid ah waxyaalaha islaamka qofka ka buriya ee uu uga baxo ayay ka mid tahay inuusan qofku diinka ilaahay si guud in uga jeestaba hawl u taallaba ma ahanba wadaadadu waa ishaysaystaan u leey isaga hashaa u taalla maaha isagu kumaba jiro baadkaas isaga adduunyo marka laga hadlaayo markaasuu ninkeediya maalinkaasuu ninkeediya isagu siyaasaddaasuu kala rogaa dhaqaalahaasuu kala rogaa ganacsiguu ku jiraa baabkii adduunyo lasoo rogo qaybuu ku leeyahay yaana laka qasin u leeyay dhihi maayo dadaa isku haysta adduunyo ee asagu kow ka yih laakiin diin hadduu maqlo hawl asaga u taallaba maaha hawl asaga u taallaba maaha marka waa noocaas waman yacshu qofka iska indha tiruu ilaahay yidhi can dikri raxmaani allaha naxariista ballaaran xuskiisa waa laba macno in laga dhigo masdarun mudaafun ilaa faacilihi waa qofkii qur-aanka iska indha tiray markaas noqonay waman yacshu qofka iska indha tira can dikri raxmaani alla xuskiisa allihii weynaash waxa uu sheegay waa qur-aanka ayuu iska indha tira macnaha labaad waxa weeyaan in laga dhigo min idaafati lmasdari ilaa mafcuulihi oo la yidhaahdo waman yacshu qofka iska indha tira can dikri raxmaani alle la xusidiisa alle in la xuso waa cibaadadii alle qofka iska indha tira oo ka jeesta cibaadadii alle qofka ka jeesta wey masdar mudaafin ilaa mafcuuli labada macnaba waa xaq nuqayid waxaan u qoondaynaynahu ilaah yidhi subxaana lahu qofkaas shaydaanan shaydaan fa huwa shaydaankaasuna qariinun waa mid ku lamaan lahu qofka qur-aanka iska indha tiray weligiisaas ugu lamaanaana kala hari maayaan ilaa naarta ay isla galaan ilaa naarta layskula tuuro kala hari maayaan qof kasta ee kitaabka ilaahay ka indhabeela ilaahay weynaa wuxuu ku ciqaabaa adduunka inuu shaydaan ku daro aan ka harin ilaa uu naarta la galo waxayna la mid tahay aayaddaasu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayattabic hayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi maa tawalla qof alla qofka khilaafo rasuulka xaqu markuu hanuunku u caddaaday ka gabaal waddadii mu'miniinta waddaan ahayn mara waxaan uga weli dhigaynaa cidduu ka weli dhigtay waa ibliise cidda uu ka weli dhigtay kaasaan weli uga dhigaynaa naasirkaasaa u ah marka waa nuslihi jahannama wasaad masiir kadibna jahannama ka dambayda meel kale shaydaan kuuma wada mar haddaad saaxiib noqoteen shaydaan u qoondaynayna qorshaa loo siinaa shaydaan ilaah wuxuu ihi subxaana wa inahum shayaadiinta inahumta waxaa loo celinaa shaydaana shaydaan waa mufrad inahumna waa jamac biictibaari lmacnaa qof kasta oo qur-aanka iska indha tiray hal shaydaan marka lagu daro imisay noqonayaan dadka qur-aanka iska indha tiray imisay la tira egyihiin waaba banu aadanka inta ugu badan soo maaha kufaartii oo dhan ayaa ku jirta munaafiqiintii oo dhan aa ku jirta soo ma jeeda marka mid walba hal shaydaan marka lagu daro tiradii ka bateen soo ma ah marka waa inahum shayaadiintaas oo lagu daray oo lagu lamaaneeyey dadka qur-aanka iska indha tira layasuduunahum waa jeedinayaan shaqaday ka qabaayaana laloo sheegaa layasuduunahum way jeedinayaan humtan halkaa loo celin mantiya loo celin ilaa mantu waxay ahayd qof kastoo qur-aanka iska indha tira waa caam macnaheedu marka waa biictibaari almacnaa loogu celina iyadana layasuduuna shayaadiintu waa jeedinayaan hum ayilcaashiina kuwii is-indha tiray canisabiili wadada xaqaahay ka jeedinayaan dariiqa xaqaahay ka jeedinayaan markay ka jeedinayaan ma waxay leeyihin waad lunsan tihiin waana idin baadiyeyn may waxay leeyihin dariiqii xaqahayd agta ku haydaan xaqoo dhamna idinku gacanta idinkugu jira ee ku faraxsanaada waa dadka ilaahay dadka ugu khasaaro badan qul hal nunabbi'ukum bilaksariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اdunyaa wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca kuwa ilaahi weynaa addoommadiisa ugu khasaarada badan waa dadka adduunka ka lumay dariiqii xaqa ahaa haddana isku haysta inay toosan yihiin cid ka daran ma jirto ibliisku marka markuu dariiqa ka rido dhihi maayo waad lunteenoo naaraad ku socotaan ee wuxuu leeyahay dariiqiyaad cagta ku hayda ee hore u socod dariiqiyaad cagta ku haydan hore u socod qof ka khasaaro badan qofkaas ma jiro ilaah wuxuu yidhi subxaana wa innahum shayaadiintu layasuduuna way jeedinayaan hum ay ilcaashiina kuwa ilaahay kitaabkiisa iska indhatiray cani sabiili dariiqa xaqa ay ka jeedinayaan walxaal ayay jeedinayaan yaxsabuuna ay u malaynayaan kuwa isindhatiray annahum ayagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin ayagoo isku haysta inay hanuunsan yihiin oo toosan yihiin kuwaas ayuu baadiyaynayaa shaydaanku xataa idaa jaaana marka ciribtoodu meeshay noqon aakiro wey intaana waa intii adduun aakirana waa tanaa xataa idaa jaaana markuu noo yimaada jaaa faacilkeedo mufradka mantiya loo celin biictibaari laf xataa idaa jaaana marka uu noo yimaado qofkii qur-aanka iska indhatiray qaala qofkaas wuxuu dhihi doonaa yaa baraaruga xarfu tambiih layta shallaytee baynii aniga iyo wa baynaka adiga shaydaanow dhexdeenna bucda almashriqayni qorax ka soo bax iyo qorax udhac fogaanshaheedu ahaadeena markay ilaahay hor tagaan oy abaalkoodii ogaadaan oo jahannamo layskula tuuro markaasuu leeyahay allah waa wax shallayta igu dhacdaye haddii aniga iyo adiga nala kala fogey laha oo qoraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meesha ay u dhacdo nala kala gey laha mashriqayn waxaa loola jeedaa mashriq iyo maqrib baabutaqliib a la yidhaahdaa um iyo ab a laysku daraa aabbiyo hooy abawaan cumar iyo abubakara laysku daraa cumaraan shamsa iyo qamara laysku daraa qamaraan aa laleeya qamaraan waa qoraxdii dayxi abawaan waa aabbiyo hooy shamsaan aa la leeya marka waxa weeyaan baabu taqliib a la yidhahdaa mashriqayn waa maqrib iyo mashriq marka qoraxdu meeshay ka soo baxdo meeshay u dhacdo fogaanshaheeda yaana kala geeyu leeyahay fa bisa waxaa balaayo lahaaday alqariinu mid qof ku lamaansanaada adaa u balaayo leh almaqsuusu bidami anta maxay laakiin taraydaa ilaaha nooga warramay qaala tacaala ilah wuxuu yidhi dheh walan yanfacakum wax inin tari maa alyawma maanta faacilkii yanfacu muxuu yahay tamaniikum wa nadamukum wey maanta hididiilka aad jeclaysanaydaan adigii shaydaan inaad kala fogaataan waxa weyn wax uu ku taraya ma leh shaydaan haddaad rabto inaad ka fogaato waxaa looga difaac xirtaa waa qur-aanka la dhex galaa kitaabka allaha dhufays ah isagaa la galaa haddaad rabto shaydaan inaad ka fogaato laakiin kitaabka allah haddaad iska indhatirtay shaydaanaad isku qorantihi see uga fogaane see uga fogaane xirsiba ma haysatidi xeradaba adaa ka baxay marka wax uu inin tarayo jeclaysiga maanta aad jeclaysanaydaan inaad shaydaan kala fogaataan maanta wax inin tari maa shallaytada aad ka shallaayayda saaxiibtinimadii shaydaan maanta waxba inin tari maa saasaa alla ku leeyahy walan yanfacakum wax inin tari maa alyawma maanta tamaniikum wa nadamukum hididiilka aad jeclaysateen inaad shaydaan kala fogaataan iyo shallaytada aad ka shallaydeen shaydaan la socodkiisii wax a inin tarayda male wax aynin tarayda male id waqtigaysan waxba aynin tarayn dalamtum aad dulmi fasheen oo dulmigiinnii soo daahiray maanta dulmigiinnii ciribtiisiiyaa la jooga iyo mirihiisii waxba markaynin tari maa annakum idinka annakum yaa lala hadlaa alcaashiina washayaadiin kuwii ilaahay kitaabkiisa iska indha tiray iyo shayaadiintiyaa lala hadlaa annakum idinka mushtarikuuna kuwii wadaagsanayaatiin filcadaabi cadaabka dhexdiisa waad isla leedihiin isla gala saasaa la leeyahy haddana nabiga ilaahay sabar siina oo waxa weeyaan dadkan unta qur-aankii ku akriyey haddana qur-aankii uusan ka soo muuqanin oo aan yeelayn oon u hogaansanayn oo ka soo jeeda arrintaasa ilaahay ka sabar siina oo waxaa la leeyahay nabiga suubanow adiga xilkaagu maahan dadka inaad quluubta hanuunka ka gelido hadday diideen adiga waxba murugayay ku dili adiga waad gudatay waajibkaagii maa calayka ila albalaaq adiga gaarsiinaa lagu lahaa waana aad gaarsiinay macnaa waxba muruga isku darin ha isku dilin waayo nabigiiyo ilaahay sabar siina qaala tacala ilah wuxuu yidhi afa anta adiga nabiga suubanow tusmicu miyaad wax maqashii kartaa asumma dhegoolayaalka dhegoolayaalka asum waa jamcu asam afa anta adiga tusmicu ma waxbaad maqashii kartaa asumma dhegoolayaalka waa jamcu asamin waa jamc ow tahdii ma waxaad hanuuni kartaa alcumya indhoolayaalka iyo waman qof kaana ahaaday huwa qofku fii dalaalin baadi dhexdeed dalaalkaasoo mubiinin cad qof indhegool ah dhawaaq ma maqashii karta haddaad tiraa dhegayso waxaan ku leeyahay waa sii jeeda waa sii jeedaa dhegoolka markaad leedahay waxaan ku leeyahay saas yeel sidaasna iska daa sidaas dhibaa ku jira hadda adaa iska hadlaaye waxawen derbiye lamid dhegool derbiyu lamid ama indhoolaa tilmaame markaad leedahay dhegayso halkaan waddadaan ka bax fooqa dheer sabta weynu saddexda dabaaqa markaad arkaydo xagga midig u leexo geed dheeraad arki doontaa yaad u tilmaame waxay u tartaa qofkan qalbigay markaa saasay la midtu ilahay leeyahy indhoole adoo tilmaamayaad la mid tahay gaal markaad tilmaamaydo qof qur-aanka iska indha tiray markaad tilmaamaydo idoo indhool tilmaamaya la mid tahay oo le waddada markaad halkaas maraydo tabeellaad arkaydaa tabeellaha midig uga leexo midig geedka dheer markaad aragto xagga u leexo aad leedahay waxaas adaa la hadlaya maahan asaga waxba kama fahmaayo qalbiguu la-yahay sida qofkan indhahale uusan tilmaanta u anfacayn kana qalbiguu la-yahay basiiradiiu la-yahy qalbiguu la-yahay tilmaanta marka isaga iyadoo tanag la garaacayo ula midta qur-aanka marka la aqraa macaanida la sheega tanag la garaacayo ula midta ugama duuna ugama duuna marka wax ay u tarayda male fii dalaalin mubiin baadicad wey mubiin laba macno waa tii laheed tan waa tii laasimkahayd macno kale kuma banaana waa baadicad ilaah wuxuu yidhi subxaana faimaa nadhabanna bika nabigow haddaan kula tagno macnaha haddaan ku oofsanno nafta kaa qaadno fa innaa annaga muntaqimuuna kuwii ka aarsanayaan nahay minhum mushrikiinta ow nuriyannaka haddaan ku tusno alladii cadaabkii wacadnaahum aan u ballan qaadnay fa innaa annagu muqtadiruuna kuwa awoodaan nahay calayhim calaa tacdiibihim in la cadaabo gaalada weli nabigaa la sabar siin ilaah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala nabiga subanow haddaan ku oofsanno oo aan nafta kaa qaadno ayadoo cadaabkii loo ballan qaaday gaalada ku dhicin macnaheeda maahan inay cadaab ka fakadeen ma ahan macnaheedu waxa weeyaan waan ka aarsaynaa gaaladu sinaba qof gaala ciqaabka alle u seegi maayo hadduusan islaamin haddaad waxa weeyaan aan ku tusno cadaabkaan ballan qaadnayna ayadana waa awoodna marka fiiri maxaa la leeyahay nabiga waxaa la leeyahay ayaga in ciqaab loo soo degdejiyo adugu ha isku mashquulin waxba ha u degdegsan falaa tastaxjir lahum wey waxba ha u degdegsan taasay la macno tahay haddaan doonnana waxa weeyaan adiga waa lagu oofsa iyagoon gaaladii wax ciqaaba taaban laakiin macnaheeda maahan inay badbaadeen waa ka caarsayna haddaan doonnana waa kuugu raaxaynaynaa indhahaagaad ku arkay iyadoo laga caarsaday labadaba waa awoodna taas marka qof kasta ee diinka alle asagu waxa weeye naasir u ah ee dariiqadii ambiyada ku socda waxay u tahay tasliyo iyo sabarsiin oo macnaheeda waa maxay adigu dariiqa ha ka leexleexan ha ka leexleexan laakiin haddaad marka hore jeclaysato inaad indhahaaga saarto iyadoo gaaladii dullowday muslimiintu cizoobeen marka horeba qorshahaasa kuu degsan ayaan markaad socotaa dariiqu kula dheeraan markaasaa daaleh niyo jabi maxaa lagaa rabaa adiga diinkan alle siduu yahay u raac ilaahay siday tahay u caad haddii ilaahay kuugu raaxayo ku tuso ayadoo tawxiidku kor noqdo kufrigii shirkiga alla duleeyo gaala dulowday alla ku mahadsan haddii aadan arag oo ayadoo weli la dhibtoonayo cadowga alla soo taagan yahay adugu aad ilaahay ku oobsadana adugu waa liibanta mar haddaad dariiqi ku dhimatay khalaas marka horeba hadday niyadaadu taas tahay daali maydi ma daalaydi hadday kula dheeraato intay rabtaa kula gaadho hadduu ilaahay kuu soo dadejiya nasriga isagaa ku mahadsan hadduu daahana ilaahay isagaa mahadsan soo ma jeedid ma daalayd laakiin marka horeba waxaas yidhi soo afjar arrinta ayaan markaad waddo banu aadanaad tahood aragto inaysan afjarmaynaad niyaddu kaa jebin eber meel cidlaad ku soo dhece marka waxay tahay aayadda waa aayad macno weyn xambaarsan wey qof kasta oo daaci ah qof kasta oo ilaahay diintiisa u nusraynaya waxaa la rabaa adiga dariiqan ha ka leexan ilaahay aad naasir ugu tahay khalaas dariiqa ha ka leexan ku soco ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaala isaga yaqaan marka uu nasriga keenaayo isagaa yaqaan markuu cadowgiisa ka arsan isagaa yaqaan adiga dariiqa ka leexan bis haddii adiga marka haayadaadu ma ahan cadowgan inuu burburo kaliya haayadaada maxaa tan wasaaishay ka mid tahay cadowga burburintiisu ilaaha lagu caabuda cibaadaday ka mid tahay laakiin haayadu waa maxay irdaaullah ilaahay raalligelintiisa alla inuu raalli kaa noqdo mar hadday haayadu tahay alla inuu raalli kaa noqdo dariiqa ka leexan marka maadaa haayadii waayey haayadii gaari mayd miyaa lagu yidhi ayada waa wax la gaari kartaa dariiqa raacdo khalaas marka waxay keenaydaa qofka inuu sabri karo adkaysan karo muddo dheer dhibku si kasta ugu dheeraado oo uusan niyo jabayn taasay aayaddu wax qofka ku xambaaraydaa ilaah wuxuu yidhi subxaana fastamsig ku dheg nabiga suubano marka nabiga ma arkay cadowgii oo laga aarsaday mase ma arag nabiga sal اllahu calayhi wasalam ilaahi weynaa indhihiisu ugu raaxeeyey gaaladii oo wax weyn dullowday kuwii ugu darnaa ee cadowga ilaahay ugu adkaa ee maaridada ahaa maradada ahaa ee tawxiidku ka dhaqaaqi waayuu toddobaatan meydkooda hal maalin dul istaag oo weliba haddii gacan kale lagu halaago waxaa dhacda inaysan lahayn farxaddaasoo kale ee gacantiisa lagu halaago asaga iyo saxaabadiisii gacmahooda ilaahay ku cadaab markaasay toddobaatan inta xirxirteen ay mid mid u gadeen so uma jeedid ilaahay sidaas u dullay isagoo nabigu jooga sal allahu alay waslm aakhirkiina waxa weeyaan beledkii alle ee nabiga laga saaro looga saaray tawxiidka uu dadka u sheegayo dartiis aa ilaahay gacanta u soo gelshay markaasaa jasiiratulcarab tawxiidku wada camiima marka isagoo jooga nabiga sal allahu calayh wasalam aa ilaahay cadowgii subxaanahu wa tacaala wuxuu ka tusay nabiga wax indhihiisu ku qabowsadaan oo ku farxaan laakiin cadaab caama laguma sallidin cadaab caama laguma sallidin fastamsik ku dheg nabiga subanaaw biladii diinkii uuxiya ilayka laguu waxyooday innaka adiga calaa siraatin waddo korkeed ayaad ku sugan tahay waddadaasoo mustaqiimin toosan dariiqa aad ku sugan tahay waa dariiq toosan jannadiyuu tagaa raalli ahaanshi ilaahayuu tagaa ma leexleexdo waa dariiq ku toosan alle jannadiisii iyo raalli ahaanshadiisii wa innahu qur'aanku la dikrun sharaf weeye laka adiguu sharafkuu yahay waliqowmika qoomkaagana sharafu u yahay wa sawfa mar dambe aana tus'aluuna layni weydii doonaa ilaah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nabiga subanow qur-aankaanu sharafu kuu yahay adigii qoomkaada oo quraysh ah oo sharaf gooniihu u yahay see ugu yahay luqadii qurayshyada qur-aanka lagu soo dejiyey qur-aanku luqatulqurayshuu ku soo degey xataa carabigii kale kuma soo degin dadka ayagaa ugu fahmid badnaa marka ayagaa ugu fahmid badnaa maadaama luqadoodii ku soo degay sidaas darteeda maxaa laga rabay qur-aanka dadka ugu dheganaanta badan ugu dhaqmidda badan u tadbiiqi og inay noqdaan waana noqdeen saabiqiintu asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin saasay noqdeen dadka dad qur-aanka ugu fahmi og ee ugu dhaqmidda badan ee ugu dheganaanta badan saasay noqdeen saasaana laga rabaa marka sharaf gooniihu u yahay ilaahi weynaa subxaana wa tacala fadligiis waxaa ka mid ah quraysh sida loo qiimeeyey nabigeenna suuban inuu yidhi salى اllahu calيه wasalam ina haada اlmra fii quraysh laa yunaasicuhum fiihi axad ilaa akabahu اllahu calaa wejhi arrinka oo madaxnimada muslimiinta ah muslimiinta guud ahaantood dhammaantood waxaa laga rabaa hal dowlad inay noqdaan ee koox koox iyo gobolaysi iyo waxaas gumaysigii wey sharci maaha waxaa sharci ah dhammaan muslimiintu inay mid noqdaan saasaa sharci ah markay sidaas sharci tahay dhammaan khaliifka muslimiinta ugu sarreeya waa inuu quraysh noqdo qof kale maya waa inuu quraysh noqdo bal fiiri qofkii kula doodoo yidhaha qurayshay maya idinka keligiin maana xukumaa carab maana weligeen u hoggaansanaahayna aaw cajamiga xaqiisii ilaahay naartuu ku foorarina wejweji ugu tuura ka war bilaahi calaykum miyaan ilaahay qiimayn ilaahay wuu qiimeeyey qofka carabnacaybka marka wadaa ma diintii nabigu ka shaqaynaa maya wallaahi wuxuu ka shaqaynayaa diinta nabiga sida lagu baabi'i laha carab nacaybka aad u jeeddaa waa diin nacayba laga wada wax kale lagama wado nabiga wuxuu yidhi sal اllahu calay waslm ina haada alamra fii quraysh waxaa laga hadlaa khaliifka kuuba waali soomaaliya oo kale waxa weya qofkii cajamiyaa laga dhigi karaa masar oo kale mid kalaa laga dhigi karan quraysh ahayn suudaan oo kale mid kaloo oon ahayn waa laga dhigi karaa laakiin markay tagto waaliga waaliyaal lagama rabo khaliifka muslimiinta waa inuu quraysh noqdaa imaamka muslimiintu nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alay slm ina haada almra fii quraysh arrinkan oo madaxnimada muslimiinta quraysh dhexdeedu ahaado laa yunaasicum fiihi axad qof kulama doodo ilaa akabahu llahu calaa wejhi ilaa wejiga ilahay naarta ugu tuuraa laakiin waa goorma inta ayagana la raacsanaana maa aqaamu diin waa intay diinta oogayeen day diinta ilahay dayacaan ayaguna baaba'ay waa macnaba ilahay qiima yeelo maayaan qiima yeelo maayaan iyaguna diintay ciise ku leeyihin so uma jeedi xadiiskana bukhaari ayaa wariyey oo saxiixiisa ku wariyey marka waa sidaas marka ilaahaa sharfay ilaahay ayaa sharfay subxaanahu wa tacaala wa sawfad mar dambaana tus'aluuna layni weydii doonaa qur-aankii maxaad uga dhaqanteen seed u ajiibteen waa layni weydii doonaa haddana mar kale allah subxaana wa tacaala nabigiisu haddana mar kale sabar siinaya oo waxaa luu leeyahay towxiidka aad dadka ugu yeeraydo ku adkayso waa dariiqulambiyaa kaligaa ma aadan ugu yeerin dadka ma aha waxaad adigu bilowday oo aad dadka ugu yeertay ilaah keliya ha la caabudo wax alla waxa alla ka sokeeyo la caabudaha la iska daayo maaha waxad adugu bilowday dhammaan rusushii ilaahay dariiqaasay dadka ugu yeeri jireen ma ahan wax cusub inaad la timid tiiyaa ilaahay u sheega ilahi wuxu uhi subxaana was'al weydii nabiga suubanow man qof arsalnaa aan soo dirnay min qablika adiga hortaa min rusulinaa rususheenna xaala uu ka mid yahay ajacalnaa ma waxaan yeelnay min duuni raxmaani allaha raxmaanka ka sokay aalihatan ilaahyaal ilaahyaalkaasoo yuxbaduuna alcaabudo ilaah wuxuu leeyahay bal weydii rusushii aan soo dirnoo kaa horreeyey bal weydii nabi nuux ka bilow ilaa nabi ciise oo nabigeenna ka horreeyey dhammaan iyo intuu dhaxayday weydii ma waxaa jira rasuul aan la soo dirnay kuwo waasidaa oo allaha raxmaanka ka hooseeya oo la caabudo ma cidaan saas la soo dirnaa jirta bal weydii kitaab alla soo dejiyey iyo rasuul alla soo diray oo sheegayey ilaah cid ka sokaydoo la caabudoo alla loogu sii tawasulaa inuu jiray in kale bal dadka weydii ma jirin wey halkee ku yaalla see nabigu u weydiina rusushii ka horey hortiisay dhimatay see u weydiina was'al weydii waa tala leeyahay laba macnay mufasiriintu ku fasireen nabiga sala allahu calayh wasalam habeenkii la dheelmiyey rusushoo dhan waa loo soo jamciyey baytulmaqdis laba ragcooba ku tuji halkaas markaad ku aragtay weydiiyo ilaa aayaadkan haddan akhrayna waa makii taas waa macna markii habeenkii nabiga la dheelmiyey sala allahu alay slam rusushii o dhanaa la ysku keenay isagaaba laba ragcad tujiye waana adilada cadcad ee tusayda nabigu inuu afdalu rusul yahay taas marka weydii waa macno macnaha labaad rususha dadkii dhaxlay kutubtoodii oo ahlu kitaaba u dambeeyey iyo kutubtii towraad iyo injiil dhaxlay weydii kuwa dhaxlay ee si saxa u haysta waxaad tidhaahdaan war towraad iyo injiil ma laga helayaa alla cid ka sokaydoo hoos loo caabudo oo allah weyn lagu sii gaaro ma ku tiille kuma olin halkay uga taal kay uga taal kuma olin welidaas sidaas daraaddeed rusushii ilaah soo diray weligeed lama imaan ilaah cid ka sokaydoo cibaado loo leexiyo oo la leeyahay ilaah weyn anagu waa naqaan laakiin kan xoogaa allaha weyna lagu sii gaara lagama helo ilaahay kutubtuu soo dejiyey lagama helo rusushu alla soo dirayna weligood ma sheegin dhammaan waxay dhihi jireen icbudullah maa lakum min ilaahin hayru allah keligiis caabuda inima sugnaan ilaah xaq lagu caabudoon allah ahayna walaqad bacana fii kulli ummati rasuula an icbud ullah wajtanibu daaquut saasay dhihi jireen hal rasuul lama imaan cid alla ka sokaydo cibaado loo leexina marka qofka dadka ugu yeedha in allaah cid ka sokayda cibaado la siiyo gargaar laga dalbo nadar laga xirto xarga lagu xirto shardi laga galo xoola lagu qalo qabuurihiisa qabrigiisa la dawaafo wuxuu qofkaasu la yimid waxaan kitaab allena alla ku soo dejin ilaa diidid la diidayo maahane rasuul alla soo dirayna ma jirin ilaa waa diiday waa diiday marka qofka muuminka waa inuu aad uga fiirsado waxa uu dadka ugu yeerayo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa waan dirnay muusaa nabiyullaahi muuse biaayaatinaa aayadaheenna xaalo uu ku dheehan yahay ilaa fircawna fircawnaan u dirnay iyo wa malaa'ihi akhyaartiisii fa qaala nabiyullaahi muusaa wuxuu yidhi innii aniga rasuulu rabbialcaalamiina caalamyaalka rabbigii iska lahaa ergeyguu soo diraanahay oo idinka ayaa lai soo kiin diray falamaa jaa'ahum fircoon iyo mela'iisii markuu nabi muuse u yimid biaayaatinaa aayadaheenniina uu ula yimid idaa isla markiiba hum fircoon iyo mela'iisii yadxakuuna kuwa qoslaya ayay ahaadeen minhaa aayadaha ku qoslaya ilaah wuxuu idhi subxaana wamaa nuriihim ma aan tusinin min aayatin aayad ilaa xaala hiya aayaddu akbaru midii ka weynay tahay maahanay min ukhtiha walaasheed wa akhadnaahum waa qabannay uu ilaahay yidhi fircoon iyo qoomkiisii bilcadaabi cadaabaan ku qabannay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuuna inay ilaahay u laabtaan darteedaana ugu qabannay wa qaaluu waxay yidhaahdeen fircoon iyo qoomkiisii yaa ayuha saaxiru caalimkaanow udcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaa noo bari bimaa cahidda bimaa bisababi maa shay sababtiis noogu bari cahidda uu kula ballamay cindaka agtaada inanaa annaga lamuhtaduuna kuwii hanuunayaana qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi falamaa kashafnaa markaan ka faydnay canhum fircoon iyo qoomkiisii xaggooda alcadaaba cadaabkii idaa isla markiiba hum ayagu yankusuuna ballankii ka baxayaan qur-aanku wax badan wuxuu isku xidhaa qisaska mushrikiinulcarab iyo qisaska reer banu israa'iil wax badan a qur-aanku isku xidhaa sababtoo ah waxay ahaayeen reer banu israa'iil ummaddii ugu weyneed ee ka horreyday quraysh ee kitaabkii ugu weynaa ee ugu dambeeyey lagu soo dejiyey oo towraad iyo injiil ah marka wax badan ah qur-aanku isku xidhaaho marka qoladan wax la tusayo waxaa masel iyo mahmaah loogu soo qaataa reer banu israa'iil nabi muuse iyo qisadiisa maxaa yeelay kitaab weyn oo ballaaran u ahaa towraad nabi muuse iyo reer banu israa'iilna wax badana isla mareen marka waa wax qofku wax ku fahmi karo ilaah wuxuu uhi subxaana walaqad arsalnaa waan dirnay muusaa nabiyullaahi muuse biaayaatinaa aayadaheenna xaalu ku dheehanyihin isagao aayaadkeennii wata oo ay ka mid tahay ushii oo ay ka mid tahay gacantii oo ay ka mid tahay duufaantii biyihii daadka ahaa oo ay ka mid tahay waxa weyn ayixii oo ay ka mid tahay injirtii oo ay ka mid tahay rahdii oo ay ka mid tahay biy dhiiggii suuratulacraaf ay noogu imaan sagaal aayadoodaa lala diray sagaal aayadood aa lala diray oo waxa weyn ushi iyo gacantii inta la siiyey ay markii xaqi loo caddeeyoy qaada waayeena ilaahay daad ku sii daayo oo halkaas imaanaa qofka dhunta qof walba waa inuu taagnaado afar iyo labaatan sac oy saas nafta ay ula meehanaadaan naf meelay geeyeen oy yidhaahdaan ilaahay waa rumaynaynaa rasuulka allo bal ilaahay noo bari war caalimkaw ilaahay noo bari ilaahay waa rumaynaynaa mar alla markii laga qaaday ay yidhaahdeen wax kama jiraan annaga diinkeenniina ka tegi mayno markaasaa rabbulcaalamiin subxaana wa tacaala wuxuu ku salliday ayax meel kasta iska dega oo isha gela oo dhegta gela oo guriga gela oo meel la seexo karaan laad markaasina war ilaahay noo bari aw caalimka ilaahay noo bari waa haddaan rumaynaynaa waa yahay waa markii laga qaaday cadaabkii sidii ugu laabtay xumaantoodii ha sheegin mar alle markay ku laabteen waxaa lagu salladay injir meel kasta daadayda oo yaacayda war noolaa weyna ilaahay noo tuub sidaan laguma noolaa karee ilaahay markuu ka qaaday weel wal kufrigoodiyay joogaa dhiiga meel kasta weel kasta ku jira meel kasta waa dhiig wax kastoo la cuni taga waa dhiig iyo weel walba ilaahay noo bari caalimkiyo ilaahayow bal ka qaada inay rumeeyaan waa diideen nuucaasi ahaay isdaba joog aayaati mufasalaat aayadahaas ula yimi walaqad arsalnaa waa dirnay muusaa nabiyullaahi muuse biaayaatinaa aayadaheenniyaa la dirnay ilaa fircawna fircoonaan u dirnay iyo wa malayihi odayaashiisii mala'a waxaa la idhahdaa dadka akhyaarta ah oo tolka ama qoomka dadka ugu waaweyn wasiirada iyo dadka hantiilayaalka dadka oo qoomka matala oo hadday yimaadaan oo qof ama laba ka yimaada laleeyahay reer hebela maanta yimid iiri waa laba qof ama saddexa isku socdaan markaasa waa le markii labada maanta reer hebela noo yimid alaleey laakiin hadday toddoba iyo konton kaleeta tagi laheyd lama dhihin reer hebela yimid mogto mele dadkaasaa la idhaha waxaa dhacda hadday boqol qof tagto oo reer ka socota inaan la dhihin reer hebela yimid la yidhahdo dhalinyaro iyo xogaa dad yaacayaan maanta arag laakiin afar ama qof saddex qofoo waxaa jirta markay tagto laleeyahay reer hebela yimid mele dadkaasaa la yidhahdaa waa dadka oo loo yaqaan soomaalida akhyaarta la yihahdo oo macnaha akhyaarta waa fiican yihin loolama jeedo macnaha dadka dadka matala wey dadka dadka matala ee odayaasha ah wey kuwaas wey waa wasiiradiisii iyo madaxdiisii iyo odayaashii iyo kuwaas wey ilaa fircawna fircawnaan u dirnay iyo waa mala'ihi akhyaartiisii faqaala wuxuu yidhi nabi muuse nabi muuse hadlaa innii aniga rasuulu rabbi alcaalamiina caalamyaalka rabbigii iska lahaa ergegu soo dirayaan ha idinkaa laysoo koyn dara waxay idhahdeen bal haddii lagu soo diray aayadkeen waa tus gacantiiyu tusoo hillaacayda ushiyuu tusoo oo ordaydood mas moodo falamaa jaa'ahum markuu nabi muuse ula yimid fircoon iyo mala'iisii biaayaatinaa aayadaheennii idaa isla markiiba hum ayagu yadxakuuna waa qoslayaan minhaa aayadihi kuqosla jeesjeesay uga bixeen markay arkeen aayadihii soo lama rabin inay ilaahay ku rumeeyaan qosal iyo maadays orya waa sixroole weyn ay yidhahdeen qosal iyo maadays iyo jeesjeesay uga bixeen jeesjeesay uga bixeen waxay kutusaydaa dhaqan gaalaadka iyo akhlaaq xumadooda ilaa wuxuu uhi subxaana wamaa nuriihim ma aanaan tusin min aayatin aayad ma tusin ilaa xaala hiya aayaddu akbaru tii ka weynay tahay maana min ukhtiha walaasheed aayaddan tusnaba tii ka horrayday waa ka sii weyn middaan tusnaaba tii ka horrayday waa ka weyn wa maca daalika waxba kuma qaadan wa akhadnaahum waa qabannay bilcadaabi cadaabaan ku qabanno ilahay yidhi cadaabaa lagu qabtay duufaan duufaanaa lagu qabtay markaas waa daad duufaantu daad weeye meel kasta halkaas imaanaya markaa cadaabka lagu qabtay ay leeyihiin ilaahayow naga fey markii laga faydo haddana waxa weeyaan ayixi markii laga fayday waa kana injirti haddana waa rahdi weel walba raha iska boode meel haddana dhiig midba midaa markii mid laga qaado oy ka oy kufrigii ku sugnaadaana iimaanka diidaana mid kale lagu keenay ilaah wuxuu yidhi subxaana raxmadda ilaahay waxaa ka mid a lay cajiibkeeda xilmiga ilaahay iyo dulqaadkiisa waa raxmad ilaahay qofkiioo mutay kufrigii ilaahayna uusan u baahnayn oo wax baayo uusan u qabin oo uu hal mara baabi'i karo ayuusan hore ka baabayno xoogaa cadaab uu ku taabana abaaraa lagu taabana faqriyaa lagu taabana cuduraa lagu taabana oo ah war ilaahay u soo laabo fiiri bal ilaahay raxmadiisa fiiri ilaahay hadduu hal mara baadasho waxba asaga uga yaraamaya wax uu uga baahan yahayna male laakiin ayagaa loo naxariisana wa akhadnaahum waa qabannu ilaahay yidhi bilcadaabi cadaabaan ku qabannay lacallahum yarjicuuna likee yarjicuuna inay laabtaan oo ilaahay daacadiisa u laabtaan darteedaan ugu qabannay wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha saaxiru caalimkaano saaxirka ayaga ammaanu agtooda ka yahay bimacna alcaalim wey sida ibnu jariir udabari iyo ibnu kasiir iyo dhammaan ay yidhahdeen aimada caalimka qofka ah ee cilmiga ugu cilmiga badan ay saaxir ayaga u yiqiineen culimmadoodan hadday suxaray ahayn culummo kale waysan lahayn marka sixirku agtooda ammaanu ka ahaa ammaanta ugu dambayda ayuu ahaa haddee waxaana ka dareemay maqaamka la joogo hadda cadaaba haysta iyaga naftoodu inay dhammaatay ka cabsanayaan ma joogaan xaalad ay ku jeesi aaw sixroolihii ay yidhaahdaan ma joogaan maba jeesjeesi karaan markaa cadaabaa haysta marka inay inta ammaanaan baryaan yidhahdaan war ilaahi noo bari ayay joogaan marka markaasoo kale ma dhici karta kelmad jeesjeesa inay ku hadlaan ilaa waa ka caddahay markaa marka saaxirka waa ku ammaanayaan yaa ayuha saaxiru caalimkaanow udcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaa noo bari bimaa bisababi maa kii sababtiis noogu bari cahidda uu kula ballamay cindaka agtaada inanaa annaga lamuhtaduuna kuwii hanuunayaanahay haddii ilaahay cadaabka naga qaado bimaa cahidda waxaa loola jeedaa wuri ibnu jariir annanaa in aamanaa bika watabacnaaka kashafa cana rijsa arrintii alla kugula ballamay oo ah haddaan ku rumayno ku raacno inuu cadaabka naga faydayo taas ilaahay noogu badi taas maanta ilaahay noogu bari oo diyaaraan nahay haddii cadaabka nala ka faydo inaan rumaynayno alleh ilaahay noo bari waxaa tira ilahu cadaabka ka qaad saasay ku yidhaahdeen ilaahayuu u baryey falamaa kashafnaa markaan ka faydnuu ilaah yidhi canhum xaggooda alcadaaba cadaabkii idaa isla markiiba hum ayagii yankusuuna ballankii waa ka baxay ballan male gaalo gaalada ballanka ilaalida waa dhaqan waa war beena waxaas gaalo ballanka ma ilaalide ballan la galo ilaah ha la caabuda ugu weyn soo ma ah dhammaan banu aadanka ilaahay ballan uga qaaday ballankii miyay hayaan hayta haddee gaala ballan ilaaliya gaal ballankii ugu weynayuu ka baxay moogta gaal marka ballan ma ilaaliyo muslim aan ballan ilaalayna waa faasikade ballanka ka baxay soo ma jeedid ballan waxaa ilaaliya qof muumino ilaahay rumaysan kaasaa ballan ilaaliya ballanna waxaa ugu weyn kii alla lala galay marka ballan qofkii alla ka baxay waxa weeyaan danihiisu eriyana maahane ballan ma ilaaliyo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wanaadaa fircawnu fircoon waa dhawaaqay fii qowmihi tolkiis dhexdiisuu ka dhawaaqay qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo alaysa lii miyuusan ii sugnaan mulku misra masar boqortooyadeeda iyo wahaadihi middaan tanday alanhaaru ee webiyaalka tajrii xaalo ay soconayso min taxtii aniga hoostayda afalaa tubsiruun war miyaadnan wax arkayn am ana aniga miyaanan ahayn khayrun minka khayr badan min haadaa midkan oo nabi muuse alladii kii miyaanan ka khayr badnayn huwa asagu mahiinun liita oo walaa yakaadu aan ku siganayn yubiinu inuu hadalka cadday karo falowlaa ulqiya maxaa loogu soo ridi waayo calayhi korkiisa aswiratun jijimo jijimahaasoo min dahabin dahab ah ow jaa'a maxay u imaan weysay macahu isaga la jirkiisa almalaa'ikatu malaa'ig maxay u imaan weyday muqtariniina xaale ay yihiin kuwa la xidhiidha fastakafa fircoon waa fududaystay qowmahu tolkiis waa fududaystay fa ataacuuhu ayana waa addeeceen innahum maxaa yeelay waxay ahaayeen innahum maxaa yeelay kaanuu qoomkiisu waxay ahaayeen qowman qoom qoomkaasoo faasiqiina daacadda ilaahay ka baxay falammaa aasafuunaa markayna caraggeliyeenuu ilaahay yidhi intaqamnaa waa ka aarsannay minhum xaggooda fa agraqnaahum waa maashaynay ajmaciina dhammaantood fajacalnaahum waxaan ka dhignay qowmu fircoon salaaan kuwii horeeya iyo wamahalan tusaale lilaakhiriina ummadaha dambena tusaale u ah haddana ilaah subxaana wa tacala wuxuu nooga warramin fircoon iyo kibirkiisii iyo madxadaygiisii markii aayadihii la tusay xaqiina loo sheegay waxa weeye sida gaalada da'bigeeda iyo caadadeedu yahay wuu istaagay qudbuna jeediyey asagoo ku faanaya xoogga iyo xoolaha nabi muusena ku yasaya xoolola'aanta iyo fakriga sow dersigii xaloo kale ma aha waa ayadii inay taqwiimka gaaladu tahay xoogga iyo xoolaha laakiin akhlaaqda iyo sifaadda wanaagsan gaal wax kuma qadariyo wana kumana qiimeeyo ilah wuxuu yidhi subxaana wanaadaa fircawnu fircoon waa dhawaaqay fii qowmihi qoomkiisii dhexdoodu ka dhawaaqay qaala fircoon wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo alaysa li miyuusan ii sugnaan mulku misra masar boqortooyadeeda yaa ilaalihu yidhi ugu haysta war aniga miyaanan ahayn kan boqorka ah ee meesha ka taliya intaasu wuxuu rabaa inuu yidhaha waa uga fiicanay muuse sidaas darteed maxaana la kugu sheegayaa waxaana la kugu sheegayaa haddaad muumin tahay inaadan wax ku qiimayn wixii fircoon wax ku qiimay jiray qofkaanu xoogu leeyahay qofkaanu xooluu leeyahay qofkaanu waxa weeyaan magac dheeruu leeyahay midna inaadan wax ku qiimayn maxaad wax ku qiimayneen waxaad wax ku qiimaynayna akhlaaqda wanaagsan caqiidada sunnada daacada alle ku xirnaanta alleh intaasaad ku qiimaynayda qofka alla ku xidhan tawxiidka jecel u nusraynaya sunnada jecel u nusraynaya kaas jecla una nusre maxaa soo haray kan tawxiidka neceb sunnada neceb khayraadka neceb daacada ilaahay iyo ilaah addoon in loo noqdo neceb kaasu wax kastoo awood iyo dhaqaale uu leeyahay haddaad ugu khuduucdo qowmu fircoon dariiqoodii wey looma khuduuco qofku xooguu leeyahay iyo xooluley midna looguma khuduuco hadduu fiican iyo xoolo leeyahay waa nimco ilaah ilaahay baa ku mahadsan siiye hadduu waxa weeyaan uu toosan yuusan xoolo lahayn allah ku mahadsan taas waxa wax lagu qadarinaa waa akhlaaqda wanaagsan waxa wax lagu qadarinaa waa tawxiidka waa diinka taasa wax lagu qadariya waxaana la baraa dariiqatulkufaar iyo dariiqada rususha iyo atbaacdooda taasana la kala baraa ila wuxuu yidhi subxaana qaala fircoon wuxuu yidhi yaa qowmi tolkeeyo alaysa li miyuusan ii sugnaan mulku misra masar boqortooyadeeda iyo wahaadihi middaan tanday allan harwabiyaalka tajri xaalo ay qulqulayso dareeraydo min taxti hoostayda soo ma jeedaan webiyaalka hoostayda socdo waa kaas waxaas anugu iskameli xuu haysta waa kaas waa faqiir gaajaad ugu agnimanayda intaasu le gaajo aad ugu agbaaba'ayda war tawxiid inaad gaajo ugu ag dhimato iyo sunno iyo shirki inaad cambuulo ka ag hesho kaa la qaataa dariiqada fircoon waa inay cadda laazim inay caddaato dariiqada fircoon mase adiga diinka waa meesha cambuulada laga helo khalaas everwey dariiqada kufaartu waxay tahay in beriiska lagu qiimay wa meesha xoogaa maantaas biilka laga helayo khalaas waa ku dhanta dariiqada rusushuna waxay tahay waxa wax lagu qiimaynaa ee alla wax ku qiimeeyaa waxay tahay waa tawxiidka iyo diinka marka qofka ilaahay rumaysan waa inuu labadaas miisaan wax ku kala beego wuxuu yidhi afalaa tubsirun miyaad arkayn maadna wax arkayn xaytaa yaad isku qaldayda inaad anigay raacdaan iyo ninkaas keligiisoo socdo wax uu hayo aan la arag oo gaajada loogu agdhimana inaad raacdaan miyaadna wax arkay see iskugu kaana qaldayda ma labadeennaasa wax laysku qaldaa nin dhama boqora ee dhulka xukuma ee wax walba u diyaarsan yihin iyo nin keligiis iska socdoo wax dhaqaalaa wada soo ma jeed qaabku wax u qiimayna arag am ana laba macnaa kuu bannaan amta cadaf ka dhig afalaa tubsiruuna ku cadaf afalaa tubsiruuna miyaadnaan wax arkayn am ana aniga miyaanan ahayn khayrun mid ka khayr badan min haadakan waa macno iyo amta inaad ka dhigto bimacna bal alidraabiya waxaad tidhahdaa am ana bal iskaba daaye ana aniga khayrun mid ka khayr badanaan ahay min haadakan waa nabi muuse alladii kiiyaan ka khayr badanahay huwa asagu mahiinun oo liita oo xaqiirka ah walaa yakaadu aanna sigaynin yubiinu hadalka inuu caddeeyo wula xataa fasaaxo wax ku caddeeya male xaad ka daba joogta waana kadaab beenaalaha ee nabi muuse hadalka waa cadday kari waaga horuu yaraa uu dhuxul daba carabka saaray markaasaa gunud yar uu ku lahaa ayadiina ilaahay uu baryey marka alla soo diray uu yidhi waxlil cuqdatan min lisaani yafqahu qawli ilaahayow gunuda carabkayga ka fur dadku warkayga ha fahmeeni waana la siiyey alla waa siiyey subxaana wa tacaala oo waa ka fujiye qaala qad uutiita su'laka yaa muusa muuse waa ku siinay waxaad weydiisata ilaah yidhi marka waa laga fura hadday dhacdo inay wax ku hareen oo mararka gabal laga fahmaayo carabka qofka inuu waxa weeyaan kelmadaha gabal xoogaa laga fahmo walag yar waa khilqa abuuris weeye ma qofkaa lagu ceebeeya wax alla qofka u abuuray gaalaa wax ku ceebayda taasoo kale qofkan ficilkiis maahani mogta hadalka caddayntiisa iyo caddayn la'aanta waa abuuris ilaahay qofka fasaaxada le kuma ammaana asagu allah ku ammaana waa nimcaas alla siiyey qofku kuma ammaana miyuu iska keeni kara asagu iskama keeni karo kuma ammaana allah ku ammaana qofka aan cadday karina kuma ceebaysna masaga iska dhigay sida ma garata marka haddii ay jirto in wax ka hareenna ceebaynta uu ku ceebayna asagaa ku daciifsan asagaa ku ceebaysan sababtoo ah khilqa iyo abuuris ilahay oo wax ku ceebayna hadday sidaas sawaabkaana waxayba tahay ilaahuu baryey allana waa ka suuliyey marka waa binaale kadaaba wey marka weli wuu sii wadaa wuxuu leeyahay weli qiimayntiisii oo waxayn gaala wax ku qiimayn jirtuu sii wadaa fircoon falowlaa ulqiya maxaa loogu soo ridi waayuu yidhi calayhi muuse korkiisa aswiratun jijimo oo min dahabin dahab ah maxaa wuxuu yidhi dahab gacmaha loogu suri waayo hadduu yahay nabi ummadda loo soo diray xataa nabiga aan faqiirka dahab maa gacmaha loo soo geliyo oo qeli laga soo dhigo dii ummadu inay raacdo la rabo tan labaad wuxuu yidhi ow jaa'a maxay u imaa weysay macahu la jirkiisa almalaa'ikatu malaa'ig muqtariniina xalayin kuwii la xidhiira oo la socda maxaa malaa'ig loogu soo dari waayo u khidmayda oo qaadumiin ah oo ku hareeraysan oo tidhaahda markuu yidhaahdo rasuul allah nahay waa runtiisa raaca ma lagu soo dara saasuu leey saasuu leey ilaa wuxuu idhi subxaana fastakhafa waa fududaystay fircoon qowmahu qoomkiis qoomkiisi waa fudutay caqligoodii wuxuu ka dhigay caqli daciifa oo aan wax miisaami karin idinku caqli ma lihidin aragtina ma lihidin inin anaa inin caqliya anaa inin aragtiya waxaan ina idhaahda kaliya yeela wuxuu ka dhigay ummad aan ayagu wax miisaami karin oo aan waxa weeyaan fadiilada iyo wanaagga iyo xumaanta iyo shirkiga iyo tawxiidka aan isku miisaami karin oo aan ayaga caqligooda ku filnayn oo uu asagu caqli u yahay marka wuxuu leeyahay aniga waxaan idhi maadna maqli seed idinka go-aan u qaadanayda marka waa fududays waa yasib ayaguna waa wax daran oo fidnaysane waa iska yeele oo dee qof dullaysanay ahaayeen oo muddo la garaacayo madax laga garaacayo ummadda haddii la garaaco la garaaco la garaaco badanaaba go-aan qaadashadoodu ma fiicno waa iska bisil yihiin wax alla wixii loo meeriyey iska meersadaan mardii laga xoog roon yihi oo cidda ka xoog roon uma fiiriyaan war waxaad ku raacaydaan ma wanaaga mase waa xumaan uma fiiriyaan waa kaa xoog roon yahi iska yeela yidhahdaan taasuna waxay ka mid tahay daciifnimada daciifnimaday ka mid tahay qofku inuu cid u raaco xoogay leedahay badanaaba dadka aan dadnimada lahayn hadba ciddii xoog lahay u sacbiyeen ayagu laakiin qofka dadnimada leh fadiiladu wax ku miisaana haddii lagu dhibtoodo iyo haddii lagu dheefsabada ayadaasu ku sugay shayga wanaagga ah ee tawxiidka ah ee xaqa ah haddii lagu dhibtoodo iyo haddii lagu dheefsabada isagaa uu ku dhegay diyaar wey laakiin qofka daciifka ah ee diinlaawaha ah miisaankiisu waa maantaas hadda ciddii xoog leh ciddii xoog leh uu u sacbina marka faasiqiin ahayna waa u sacbiyeen waa u sacbiyeen mawaadna arkay waxaan in leeyahay yaala saasuu ku leeyay ha ma garto dhegaa alla siiyey indhaa alla siiyey dadkan caqliya alla siiyey caqli laawayaal inay yihiin ma gartaan maalinka qiyaamiya inin jawaabaya daad maanta fircoonku yidhaahdo muuse ha dhegaysan dhegahaga ka xidho suuf gasho dhegaha warkiisa ha maqal anigay soo raac maalinka ilaahay la hor tago yaa u jawaaba wax la rabaa yaa kuu jawaaba marka hebel ku leeyahay hebel cid kale ha dhegaysan ha maqli anigaa kaliya iga koobi ma garat berri markaad ilahay hor tagta ma kuu jawaaba qofkaas hadduusan kuu jawaabayn waxaad garataa dhegahaaga iyo indhahaaga iyo qalbigaaga berri qiyaam ilahay hortiisa in wax lagaaga weydiin doono maxaa marka lagaa rabaa maanta dhegahaaga wax ku dhegayso qalbigaagana wax ku fahan indhahaagana xaqa ku fiiri cidda ay kuu caddaato inay ahlu dalaal yihiin weligaa ha dhegaysan wax la dhegaysta maaha mana bannaana in la dhegaysta meesha ay kaaga caddaato inay dariiqii ilaah raalliga ka ahayd tahayna waa lagu safraa oo lagu dhegaa laakiin wax kala saaro adoon wax kala saarin haddii cali iyo ama ciise ku yidhi waxa weeyaan waxbaha dhegaysan ee warkayga dhegayso berri qiyaama ma ii jawaabeen ma si waxay tahay istikfaafka waa istikfaaf noocaas fastakhafa waa fududaystuu ilaahay yidhi subxaana qowmahu qowmkiisii waa fududaysto caqligoodii fududaysto wuxuu ka dhigay dad caqligoodu uusan wax kala miisaami karin oo uusan ku filnayn marka anaa inin caqliyaha aniga iraacu leey fa adaacuuha iyagina waa iska adeeceen oo nabi muuse waa diideen ilaah wuxuu yidhi innahum ayaga waa tacliil aliimaa watanbiih alena marka xukun lasoo sheego inna laga dabamariyo xukunka cilladiisiyaa la sheegaa daacadan ay addeeceen sababteedu waxa weeye innahum ayagu kaanuu inay ahaayeen qooman qoom qoomkoo faasiqiina daacada ilahay ka baxay waa qoom khaarijiin can daacati illaahi ah sidaas weeyaan marka waxay taasu ku dareemsiinaydaa qofka xaqa kaaga digaya inaad raacdaa inay faasiqnimo tahay falamaa aasafuunaa markay na carogeliyeen ilaah yidhi oy sameeyeen wax aan ka caroonno maxaa yeelay nabiyaalka iyo kutubta lala soo diray in dadka looga digaa oo ummadda laga celiyo o laga isbaaraystaa waa wax ilaahay ka caroonayo waa wax ilaahay ka caroonayo waa wax ilaahay ka caroonayo in baadil layskugu sacbiyaa waa wax ilaahay ka caroonayo falamaa aasafuunaa markayna carogeliyeen intaqamnaa waan ka carsannay minhum fa aqraqnaahum waa maashaynay ajmaciina dhammaantood marka taas maxay ku tusaydaa war qofki ilaahay rumaysan cidna xoogay leedahay yaan loogu khuduuci ciddaan xoogay leedahay adduunka maanta isagaa xoog roon ya kufriga maraykanka oo kale ama ciddii kale isku mid ciddii maalinkaas xoog leh xoog looguma khuduuco waxaa la raacaa oo kaliya fadiilada diinka wanaagga tawxiidka laakiin ciddaanu xoogay leedahay in loogu khuduuco ilaahay magu cudur daaray qowmu fircoon ya inahum kaanuu qowman faasiqiin ilahy kuwii fircoon raacay faasiqiinay ahaayeen oo istikfaafkii ku raacay marka waa noocaas falamaa aasafunaa markayna carogeliyeen intaqamnaa minhum waan ka carsannu ilaahay marka dadka kufaarta xoogga leh xoogga ku raaca ilaahi weyna inuu ka carsanayo u taalla marka taasaa u taalla ilaahi inuu ka carsanaya taasay mudanayaan fa aqraqnaahum waa maashaynay ajmacuuna dhammaantood baddaa la kala dilaacay markay soo galeena badda lagu dhufta fajacalnaahum waxaan ka yeelnu ilaah yidhi salafan kuwii horeeya salafan waa jamc jamcu saalifin weye jamcu saalifin weeye salafan kuwii horeeyaan ka dhignu ilaah yidhi oo sii hormara wa maalan tusaalana waa uga dhignay lilaakhiriina bal fiiriya intaas aayadda dambe qiso layska sheekay iyo maantoonaysi maaha qur-aanku wuxuu ka hadlaa sheeko waa un dhacdo laynkaga warrama maaha waa tusaale sidaas ay dhacday ee fircoon asagoo ilaahnimo sheeganayo xoogga leh dadkii raacay iyo asagaba ilaahay u halaagay cidda kufriga ku faanta iyo cidda xoogga ugu quduucdaba labadaba ilahay waddadaas ugu talagal sidaasuu ka hadla qur-aanka fiiri waa maalan lilaakhiriina bal fiiriya qur-aanka tusaale ummadaha dambe loogu talagalay wey cidda kufaartu xoogay leedahay ugu quduucda ilaahay weynaa subxaana wa tacala waddadaas ugu talagalay subxaana wa tacala walamaa duriba bnu maryama walamaa duriba markii la yeelay ibnu maryama maryama wiilkeedii maalan tusaale idan waqtigaas qowmuka nabiga subanow tolkaa minhu min ajlihi tusaalahaas dartiis yasiduuna waa kuwii hugmaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen aalihatunaa ma ilaahyaalkeennaa khayrun khayr badan am hu mase ciisa khayr badan maa darabuuhu kuuma yeelin maalkaas nabiga suubanow maa darabuuhu maalkaas kuuma yeelin laka adiga ilaa jadalan dood darteed maahane bal iskabadaaye hum mushrikiintu qowmun waa qoom qoomkaasoo khasimuuna dooddoodu adag tahay in huwa maa huwa ma ahanu ilaah yidhi nabi ciise ilaa cabdun addoon maahane addoonkoo ancamnaa aan u nimcaynay calayhi addoonka korkiisa oo wajacalnaahu aan ka dhignay maalan tusaale libanii israa'iile reer banu israa'iilna aan tusaale uga dhignay walow nashaau haddaan dooni lahayn ilah yidhi ma annaan doonine low nashaau haddaan dooni lahayn ma annaan doonine la jacalnaa waxaan yeeli lahayn minkum ey badalakum idinka beddelkiinna malaa'ikatan malaa'igaan yeeli lahayn malaa'igtaasoo yakhlufuuna ku kala khaliif noqda filardi dhulka korkiisa wa innahu nabi ciise la cilmun la calaamatun calaamad weeye calaamadaasoo lisaacati saacadda qiyaamaha u sugnaatay afalaa tamtaruuna winahu nabi ciise lacilmun lacalaamatun calaamad weeye calaamadaasoo lisaacati saacadda qiyaama u sugnaatay falaa tamtarunna ha ku shakinina oo ha ku shakinina oo ha ku shakinina bihaa saacadda qiyaamaha wattabicuuni anigana isoo raaca nabi moxamedoo saas dhehla leeyahy haadaa midkaanu siraadun waa jid jidkaasoo mustaqiimun toosan walaa yasudannakum yuusan idinka jeedin ashaydaanu shaydaanku can itibaaci ilxaqi xaqa raacidiisa innahu shaydaanku lakum idinka xaalu idiin sugnaaday caduwan col weeye colkaasoo mubiinun cadownimadiisu ay cad dahay walamaa jaa'a ciisaa markii nabi ciise uu yimid bilbayinaati mucjisooyin cadcadna uu la yimid qaala nabi ciise wuxuu yidhi qad ji'tukum waan idiin imid bilxikmati nabinimaan idiinla imid iyo weli ubayina lakum inaan idiin caddeeyo bacda aladii kii gobolkiisa takhtalifuuna aad isku khilaafsantihiin fiihi dhexdiisa faataqu llaaha alla ka baqa wa adiicuuni anna ii adeeca ina allaaha alle huwa rabbii waa khaaliqii i abuuray wa rabbukum idinkana waa khaaliqaynin abuuray facbuduuhu allahaas caabuda aniga ay caabudinine haadaa dariiqaan idinkugu yeerayaa siraadun jid weeye jidkaasoo mustaqiimun jannada alle ku toosan fakhtalafa alaxsaabu kooxihii nasaaradu waa iskhilaafeen min baynihin dhexdooda xaalo ay ahaadeen fawaylun halaag liladiina kooxihii u sugnaaday dalamuu dulmiga falay min cadaabin cadaab xaggiisu uga sugnaaday cadaabka min cadaabi yowmin maalin cadaabkiis xaggiisu uga sugnaaday cadaabkaasoo aliimin mu'limin jirka xanuujiya aayaadkaana ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa madax adaygii kufaartii quraysheed iyo siday xaqa ula murmeen wuxuu yidhi moxamed ibnu isxaaq siirada wuxuu ku sheegay isagoo balaaq ku wariyoon sanadku sugnayn wuxuu yidhi maalinaan rasuulku fadhiistay sala allahu calayh wasalam waxaa la fadhiistay weliid ibnu muqiira oo kufaarta quraysheed ku ugu waaweynaa ka mid ahaa masaajidka oo masjidulxaraamka ah iyadoo sidaas loo fadhiya waxaa yimid gaal kale oo la dhihi jiray annatri ibnualxaarif waa uu la fadhiistay markuu la fadhiistay ayaa rasuulku hadlay sala allahu calayh wasalam towxiidkii iyo diinkii u sheegay natr ibnualxaarif ayaa nabiga u bambaxay oo mucaaraday rasuulku waa la dooday ilaa uu soo afjaray oo natr ibnuxaaris uu kelimad uu ku hadlo waayey markaasaa nabigu ku dul aqriyey innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun idinka iyo waxaad caabudaydaan oo geedaha aad caabudaan alla ka sokay xaabada jahannama lagu shidayaa tiin jahannamaadna aroori doontaan saasuu ku dul aqriyay saas markuu ku dul akriyay rasuulku waa iska istaagay sala allahu calay wasalam cabdulaahi ibnu zabcar ayaa yimid asahmi markaasuu la soo fadhiistay welid ibnu qiraa wuxuu yidhi maanta ilaahaan ku dhaartay natri ibnu xaarif waxa weeye muxamed waxa weeyaan wax dooda waa la geli waaya waa la soo afjaray maanta waa laga adkaaday saaxiibkeen muxamedaana ka adkaaday markuu sidaas yidhi uu oo arrinta uga sheekeeyey uu yidhi maxamed wuxuuna yidhi oo uu sheegay annaga iyo wax alla waxa aan caabudayno waxa weyan jahanamo in lagu shubayo saasuu sheegay markaasuu yidhi aniga wallaahi haddaan la doodi lahaa moxamed waa ka adkaa lahayo su-aalaanna weydii laha hadda soo weydiiye waxaad dhihi lahady waxaan dhihi lahaa yuu yidhi wax alla waxa alla ka sokay la caabudo jahanamo ma ahaanaya saasaan weydii lahayo ha hadduu yidha waxaan dhihi lahaa yuu yidhi annagu malaa'igtaan caabudna waa la ogya yahuudna waxay caabudaa cusayr nasaarana waxay caabudaa nabiyullaahi ciise haye marka dhammaan marka naarta lagu guraa malaa'igta iyo nabi ciise iyo cusayr soo maaha aan dhihi lahayo markaasuu afbeeli lahayo marka gaaladii doqonnimada doqominta ahaa waa qosleen markaas hal mari hukmi waxay u arkeen macnaha in la keenay war xun oo looga hortegi karo xaqa moogta waa dhaqanka faasiqiinta xaqaa la sheegaya mid xumaa wuxuu isku aasana afarey baadila oo uu xaqa uga hortegaaya markaasa inta kale u sacbinaya waxaas waa dariiqa shaydaaniya waxa weyan war xun iyo ood isleedahay xoogaa wallahi wanaadkii waa la afjaray wallah le oo aduu kuma haddiiba xaq iyo baadil iska hor jeedaan markaad baadilka u sabcaydo adigu mushrikiintiyaad xataa adiga subxaan allah waa edibdaro xaqa waxa weeyaan qof aflagaadaynaya kelimado uu isku aadsaday inaad u aragto guultimi waxaa u arka oo keliya qofka mushriga ah sidaas weeye marka arrintii ay aad ugu farxeen tii alla nooga warramay subxaana ilaa wuxuu yidhi walamaa duriba markii la yeelay ibnu maryama ina maryama waa nabi ciise maalan tusaale markay ka dhigay oo cabdullahi ibnu zabcar uu tusaale ka dhigay oo yidhi waa kaasaa nasaaradu waxay caabudaan nabi ciise haddii marka muxamed yidhi hadduu muxamed yidhi idinkayo waxaad caabudaanba naaraa lagu shubaa hadda nabi ciise ilaahyaalkeen miyaa awey ka qaydba maayo nabi ciise haddii la gubaayo khalaas waa ku qabna ha la joogin nabi ciise saasay yidhaahdeen markaas ilaah yidhi walamaa duriba markii la yeelay ibnu maryama ina maryama waa nabi ciise maalan tusaale ha tusaale cajiib ah markii laga dhigay idaa isla markaasba qowmuka tolkaa nabiga suubanow yasiduuna waa hugmayaan waa qayliyayaan waa isla hugmeen hal mar isla qayliyeen minhum min ajlihi tusaalahaas dartiisayna la hugmaayaan oo waxay moodeen inuu guul soo hooyey allahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed